aad baan usoo dhawaynaynaa boqol kiiba boqol baan soo dhawaynaynaa waa heshiis dhaxalgala horta weli heshiis ma ahan weli hadda waxa weeye waa is afgarad weeye heshiisku macnaheedu waxa weeye markii madaxda waxa isku afgaratay waxaa loo saarahayaa guddi labadaas guddi ayaa markay soo gudbiyaan golaha wasiirada keenahaya isagoo markaa madaxweynuhu soo saxay baa baarlamaanka la keenayaa heshiiskii weli waa dambeeya laakiin hadda waa aragti iyo isfaham guud weeye marka aad baan usoo dhawaynaynaa isfahamkaa guud iyo aragtidaa guud badan oo la wada isticmaalo wadooyinka waa la wada isticmaalaa diyaaradaha waa la wada isticmaalaa bangiyada waa la wada isticmaalaa ganacsiga waa meelaha uu ku jiro o dhan waa la wada isticmaalaa sidaad og tahay marka soomaaliya xeer dheer bay leedahay runtiina kama faa'iidaysato